waxaa isa soo taraya fariinta loo diraya baarlamaanka soomaaliya ee ku aadan in ay ansixiyaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake uu dhowr cisho ka hor uu kaga dhawaaqay magaalada muqdisho islamarkaana sidoo kale ay jiraan hadalhayn kala duwan oo kasoo ifbixaysa qaabka codka kalsoonidu ay ku heli karaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya haddaba inkastoo ururada kala duwan ee soomaaliya ka jira ay baaqiya u direen baarlamaanka soomaaliya haddana waxaynu marka hore ku horumari doonnaa brofesor maxamed cumar dalxa oo aan diiqada ka hor qadka teleefoonka kula xidhiidhay isagoo ka warbixiyey waxa maanta ay filayaan iyo weliba sidoo kale baarlamaanka soomaaliya siduu ugu diyaargaroobay ajandayaasha quseeya xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid
bismillahi raxmaan raxiim dowladan ka dhaqan maanta sida aafandawaaay baarlamaanka waxaa la filayaa inuu kulan yeesho ajandaduna uu noqdo xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uu ku dhawaaqay labaatanka xubnood ee wasiirada ah inuu kalsooni weydiisto golaha shacbiga marka haddii ilaahay racli ka noqdo kolleyba arrintaasi ayaa ajandaha naganaloo soo gudbiyey cadaynaysaa marka wixii go-aan laga gaari doono iyo wixii la dhihi doono waa waxay u taalla xildhibaanada dualaydneeda baarlamaanka soomaaliya ka tirsan sidaynu la socono xukuumadihii hore ee ra-iisul wasaaruhu uusoo dhisay baarlamaanka is-hortaag ay sameeyeen sababo jiray aawood bal hadda ka xildhibaan ahaan ma ku muuqanaysaa in xukuumadani labaatanka wasiir hadda ka kooban uu soo dhisay in ay wax caqabada ay kaga imaan karaan dhanka baarlamaanka ad adiga ad ka mid tahay
kolleyba aniga hadda ilaaardhacdhamaro baarlamaanka saadaal qof weliba uu samayn karaa inay saxtiisa iska noqoto iyo miday maaragtay sax noqon weyda labadaba waa suurtagal laakiin waa un hawl hadda baarlamaanka u daqiiqado iyo saacado aan badnayn ay naga xigaan ay ku fiicnaan lahayd tiiyo qeexan oo aanan hadda mala awaal iyo aanan ku jirin in aan waktiga ugu signo iyadaa markaa ka cadaan doonto wax ay ka qabaan xildhibaanada bu ilaaha idmo oo la filayo iyaga inay haddii marka uu noqdo ajanduhu in codkaasi shirgudoonka uu yidhaahdo ha loo qaado iyo haddii kale
waa garta ugu dambayntii wax wara oo aad si hordhaca uga hesheen ma jirtaa in xukuumadda iyadoo faahfaahsan la idiin keeni doono mise fasaxa baarlamaanka kadib ayaa xukuumadda faahfaahsan ay idiin imaan doontaa
wallahi raadiyo asal intaba waa arrin marka ra-iisul wasaaraha uula soo shirtabo ajandihiisa ay noqon doonto wax mudan in laga hadlo maxaa yeelay qaabka uu ku imaan doono iyo sida uu isaga ku talagalkiisa u yahay annaga ilaa iyo hadda ma garan karno kol hore ayadoo baarlamaanka uu sugayay in xukuumadda uu keeno ayaa wuxuu weydiistay codsi in muddo kordhin ah laba usbuuc uu baarlamaanka siiyey fursadaasna waa la siiyey tiina waa soo dhammaatay haddana waxa uu la imaan doono waa wax hadda isaga laga sugayo marka markuu la yimaado ma aragtay qorshihiisa unbaa wixii jawaab ah ee baarlamaanka uu bixinayo ay kala cadaan doontaa laakiin hadda ma garan doono galdiiskii uu keeni doonaa oo cod kalsooni ayuu baarlamaanka u idiin doonaa haddana wuxuu dhihi doonaa extension halay sameeyo oo waktigii muddada maaragtay halai kordhiyo waxay noqon doonta marka ma naqaan marka asaga ra-iisul wasaaraha markuu yimaado ayaa waxaas oo dhan lagu kala macarta
waa tahay khayaartina dhegaysanaysa kaasina waxa uu ahaa brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya islamarkaana qadka teleefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan magaalada muqdisho